Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa magaalada Muqdisho kula wareegay deeq lacageed oo gaaraysa boqol sodon iyo sagal milyan sedax boqol toban iyo sideed kun afartan iyo shan doolar taasi oo ka timid dowladda Shiinaha isla markaana ujeedkeeda uu ahaa in lagu garab istaago shacabka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadduhu. Munaasabadda deeq wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliya ee SOTMA iyo mas'uuliyiin kale. Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka warbixiyay deeqdan isaga oo u mahad celiyay dowladda Shiinaha.
mahadcelinayaa safiirka walaalkay oo dhinacayga taagan oo eh, China waxaan u mahadcelinayaa DG-ga wasaaradda arrimaha dibadda Een, waxaan aada iyo aada runtii een, een, kaaga warbixinta aan ka hayno waxay tahay xaaladda runtii ugu adkeyday oon oon runtii wajahayno Een, dadka runtii ku saamoobay waa hal milyan ilaa hal milyan ilaa laba boqol hal milyan afar boqol ay hadda sii gaarayaan Ee, dadka ee, ku barakacay waa toddoba boqol Ee, dabcan dhimasho ayaa jirto ilaa konton iyo shan qofood gaarayso Een, xaaladana haysato waxay tahay gaaritaanka dadka iyo dadka si loo soo badbaadi lahaa meelaha qaarkood oo xaniban dooman ayaan runtii u rarnay ilaa iyo sideed iyo labaatan doomado doomood ayaan eh, kala geynay laakiin weli eh, kuma filna Een, waxaad ogtahay inay beriijyadii naga dumeen oo een, magaalada baardheere mataqaanaa beriijkii lasoo gudbaya uu dumay magaalada buurdhuba uu dumay Ee, marka culeys badan oo runtii aan anagu qaadi weyne ee aan heeso ee, taasay runtii walaalahayna maanta nagu soo gurmadeen kaalin weyn ay ka qaadan kartaa Ee, dowladda china runtii waa ku mahadsan tahay waa dowladdii ugu horeysay oo si rasmi ah runtii noola soo xiriirtay Een, maantana lacag kaasha runtii halkaa noogu keentay si howlahaas wax looga qabto Ee, dabcan een, ho- alaabo kalena soo wado oon ka rajeynayno inay ee, kolley na soo gaaraan Ee, dabcan waxyaabaha kalentoon ka sugayna waxaa ka mid ah inay naga caawiyaan arrimaha ee, buundooyinka dumay Ee, waxyaabaha kalentoon runtii aada uga hadalna waxaa ka mid ah in een, xaaladda hadda lagu jiro marka laga baxaay si loo heli lahaa biyahan hadda marna na dilaayo marna naga maqan meelihii biyo xireennadii iyo wixii sida loogu samay lahaa marka een, kaalmada ay hadda noo keenana aaday noo anfacaysaa kaalmada soo socoto oo aan rab- dabcan ka sugaynana runtii aada iyo aadaan uga mahadcelinaynaa Deeqdan ayaa wax badan u tari doonta qoysaska danyarta ah kuwaas oo ka barakacay fatahaadda ku dhufatay qaar ka mid ah magaalooyinka maamul goboleedyada dalka.